haye mahado bal sidee warkan kuu soo gaaray maxaa laguu sheegay walaal waxaa la ii sheegay baabuur alxadiis agteeda meel ahaa waxaa laigu yihi gaari wada maraayo loo galay waa la xabadeeyey waana mareexaan dhexdiisa calooshiisa oo meel anigu aan deganahay midna maaha migrad
meesha gaariga lagu xabadeeyay xaggee lagugu sheegay waa alxadays baa la yihahdaa waa mareexaanka dhexdiisa weeye waaya hare caddees marka deegaankii lagu dagaalamay mar sii horreysa ee yoocaale miyay ku dhowdahay meeshan maya iskuma dhowa isku jaana ma ahan waa galbeed iyo waqooyi bay kaydiin shuqul iskumala iskuma dhowa yaa rasaasay yaa lagugu yidhi cid rasaasaysay ilaa haddeerta anigu ma ogin annagana wax aan sibir aan ku leenahay ma jiraan ama dad dhex oo annaga naga mid oo aaday ma jiraan ayaga dhexdooda mooyaane ku leenahay waxa xabareeyeen ama isku qadameynaya kas isku xabareynaya ma naqaan waaya mahadow ee dabcan xiisad ayaa ka jirtay aaggaas maxaa keeni kara in dhexdooda isxabadeeyaan haddii ee dhanka xiraale aysan lug ku lahayn arrintan
ayaga dhexdooda waa ka warqabtaan colaado badan baa ka dhexeeya jufajub bay isku dagaalaan waa islaayaan afar ilaa tisa waa ka warqabtaan xaafid waa iyo aaggeeda inay isku laayaan afar ilaa tisa waa keeni kartaa meeshaan waa meel loo soo roobraacay in ayaga dhexdooda isku dareen
waayahay bal waxaad iiga warantaa yoo caale iyadu ka waran maxaa laga dareemayaa dagaalkii kadib iyo waxaa haddeetaan adigu xiisad kama dhicin markii horena ficilka ayagaa lahaa ayagaa soo weeraray ciddii deegaanka ahaa meesha deganaa aakhirna waa laga caydiyey waddankii meeshii waa laga saaray dadkiina deegaankoodii bay joogaan haddana wax xiisadooda soo kordhi lama arko deegaankoodii bay joogaan ciidankoodii iyo ciddoodiiba markaad ayaga leedahay reer cabudaq ayaad ula jeedaa iyo balanbale aad iyo aad oo idinkana waa reer xiraale a marka yoo caale marka hore iyay deegaan u ahayd annaga annaga reer xalaalay deegaan oo ahay maxaa isku dagaasheen dagaalka muxuu ka bilowday
ayagaa dadkii deegaanka ahaa ciddii soo weeraray oo guryo baarasho iyo dad inay xabareeyaan bay bilaabeen iyo deegaan habeena madow bay sideed saax biinimo inay rag wareen muraasida horta u maqashay waa jirtaa waxyaalo badan oo dhiba ay sameeyeen dhibkana waa in badan bay wadeen dhibkaas unba dagaalka kaca waxaa igu maqaalo ah in qof reer xiraal ah la dilay kadibna qof reer balanbale la dilay kadib dagaalka uu bilowda ma sidaas ayuu salka ku hayey maya maya qof reer xalaalaha la dilay habeen madow la miray iyadoo sidii loo joogo bay ciddii deegaanka ayadoo meeshaas deganeed ayay soo weerareen ha xabaddiina saasay ku bilaabatay adigu aakhirna xabaddii waa loo guurayso waa laga caysho dadkii deegaankooda waa ka dhex saarteen waayahay weli waa la is horfadhiyaa la leeyahay waa la iskoob urursanayaa aad iyo aad aad iyo aad koleyto annagu shaksiyaddanada ciidankanagi iyo xarafkanagi meeshanadii baan joognay deegaankanagi maana dhaafin waayahay markii yoo cali laga tago ma hadow qolyahan kale ee reer cabudaq iyo reer balanbale xaggee ugu dhow oo deegaan ay ku leeyihiin yoo cale marka laga tago aad tiri xiraale ayaa laga maamula oo reer xiraale ayaa leh
waxaa iyagu ah meelahaas daahirbulle iyo meel la yidhaahdo iyo wixii ka shisheeye weeye oo ay degaan oo ay degaan haa maxay isku jiraan marka labada jufo deegaanaday kala degaan waa isku dhow yihiin deegaanadu wax dhaaxaa iskuma jiraan wax adigu aan badnayn bay isku jiraan
hadda bal ka waran maxaa soconayo dadaal nabadeed ah si loo xaliyo xiisadan labada qabiil ee walaalaha ee u dhexaysa xiisadaas koleyto adigu dadkii ku shuqul lahaa waa wada odayaal baa wada hawshaas waana ku dhex jiraan ayaga xaggoodana sida kasoo yeeraysa daaq nabadeedka waa kasoo hor jeedaan sida la sheegahayo innagu nabadda weligan waa iska jeclayn nabadana haddeerna waana golnahayo ma diidanin ayagu unbaa laakiinse xaggooda wax nabad ah ilaa haddeer lagama hayo dhanka ari caddees wararka aad ka helaysa bal gaariga la rasaaseeye nuucuu ahaa maxaa lagugu sheegay xagguu u socdaysa walaalow taas ilaahay kaamadu waa bixin kara kaala mid baan ah labaatan bil ka hor ayaga dhexdooda ragaha isku laayay baa anigu wax ku maqlay gaarigu wuxuu ahaa iyo meel ugu socday ma sheegi karo iyo cidda rasaasaysay khasaaro ma maqashay waa xog dambe in la baaro u baahan khasaaro ma maqashay
wax khasaara aan kuu sheegi kara ma jiraan sidaan hore kugu sheegay weyin